webiga shabeelle oo maro magaalada beledweyne iyo deegaano ku tirsan gobolka hiiraan iyo hadiweyde biyar iyo dadka deegaanka waliba iyo isku dhaafina waraabowka biyo kuleed markii qashin badan la kadeediye qaar kumid ee ururka dhalinyarada gobolka hiiraan iyo weliba ololo nadaafadeed iyo ka sameeyana oo qashinka laguga saaro biyo webiga shabeelle si bulshada yoon helana biyo nadiif ee islamarkaana lanku horseeda caafimaad daro wajahda shacabka ka dhaqan magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee ka teegsan oo maro webiga shabeelle waxaan anagu oo ka tirsan dhalinyarada beledweyne waxaan ku aasanay inay hugeyna qashinka idiin muuqada oo ka shaqeyno runaantii huga beledweyne maxaa u malaysaa in qashinkii la dhahay dadkii huga geeya meesha aan taaganahay iyo xaaladda ka jirta markii la fiiriyo waxaa la dhihi karaa samata bixin sababtoo ah reer beledweyne waa dadka keliya ee rabo in ay webiga qashinkii guryahooda ay ka soo qaadeen ku ridaan biyihiina ay ka cabaan dadka deegaanka waxaan leeyahay halka meeloon biyaha ka cabin inaan qashinka u soo qaadno qof kastoo qashin u soo qaaday ceeb ku tahay magaaladan waa magaalada keliya oo laga waayay qof fiyoba qashin qaada qof kasta markuu qashinka iska qaadaa uu gurigiisa ka soo dheerayna oo nin xanuunsan usoo dhiibo u yidhaahdo qashinkaa webiga kusoo dhaaday sidaad u jeediin webigii biyihii waxaa xidhay qashinkaas tirada badan leh oo aad arkaysaan waxaa ku soo dumay geedaha waaweyn ayaa ku soo dumay webiga hareerihiisa ahaa maanta ayaan ka shaqo bilownay anagoo ururka dhallinyarada gobolka ah runtii waxaana rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan aan u dirno farriin ku saabsan wacyigelin taasoo ah in la ilaaliyo nadaafadda nadaafaddu qof walba oo reer beledweyneha ama soomaaliyeed ayay danan ugu jirtaa waxaad arkaysaan xoolo nool oo xoolo bakhtiya ayaa maxaa tiradaahay lagu soo riday oo aan ka bixinnay waxaa halkaas safan waa jawaano laga keenay xaafadaha magaalada beledweyne runtii maanta waxaan isku dayaynaa intii tabarteen ah inaan halkan aan nadiifinno oo aan shaqo ka qabanno sidaad arkaysaanba saakay halkii saac ayaan soo galnay halkan wakhtiga aan taagannahayna waa ku jirnaa ilaa aan shaqo fiican aan ka qabanayno intii tabarteenna ahna waa ku jiri doonnaa hadduu ilahay raalli ka dhigo waxaan rabaa inaan halkan aan farriin ugu diro shacabka reer beledweyne reer beledweyne runtii webigan ayaa u ah biyo ayaga matoorkaas kacsan hadda wuxuu shubayaa waxaa waaye dada aa cabbaayo dadna waxaa waaye waxaa ugu xidhiirsan tubbadii bullaacadda ayaa ugu xidhiirsan ayagoo og ayay ku kaadinayaan ayagoo ogna way cabayaan taasna sax maaha sida xaqiiqdii ah waxaan leennahay walaalayaal ganacsatada ugu daran jawaanada dharka lagu keeno iyo waxyaabaha maxaa tiradaahay raashinkii waxyaabahaas ay ka dhammaadaan hayaanta qashinka lagu soo beegaa lagu shuba halkan isbitaallada